culimmada iyo waxgaradka deegaanka asxaabito ee waqooyiga ismaamulka mandheera ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladeegaanka mandheera iyo madaxda dowladda dhexe ku matalo ismaamulka inay ku garab istaagaan joojinta qaadka oo ay culimmada iyo waxgaradka asxaabito sheegeen inay ka mamnuuceen deegaankaas
waxaan rabnaa dowladda hadday tahay county government iyo hadday tahay national government horeyna codsii waa ugu dirsanay haddana waa sii wadanaynaay waxaan rabnaa reer ansaxaaba haddaan nahay arrintan qaad joojinta dowladda in ay gacan naga siisa hadday county tahay iyo hadday national government hadday tahayba in ay gacan naga siisa qaadna lalala joojiyo dhulkayna aan la keenin aan lagu cunin aan lagu gadin waxaan la soconnaa countiga inaad leeyahay idaarad la dagaalanta drugs iyo muqadaraadka la dagaalanta idaaraddaas si goon ahaneed waxaan uga codsanaynaa asxaab sab county inay fargelin ku samaysa oy kawar qabto oy imaaddo oy dad usoo dirsato annagana habeen imaanin waa u taagannahna inaan arrintaas ka shaqayni annagaa insha allahu tacaala soo dhaweynayna oo wix irid ah tusayna oo wax la qabanayna oo wax la qabashadooda u baahani idaaraddaas si goon ahaneed waxaan uga codsanaynaa in arrimaha asxaaba ay wax nagala qabato saa daraaddeed anigoo soo gaabinaya waxaan dhehaynaa waxaan kusoo gaabin rabaa dowladda waxaan ka codsanaynaa qaad inay gacan nagala geysta dadka muslimiinta ahna waxaan rabnaa inay qaad gacan ka wada geystaan oo qaad muslimiinta ay iska wada joojiyaan oy ka wada xumaadaan inaad waxun inaad yahayna ay ku wada baraarugaan culimmada deegaanka asxaabito waxay sheegeen in dowladda ay la dagaalanto daroogada iyagoo xusay in qaadka uu la mid yahay daroogada kale waxaan ka hadlayna waa waxa calankii dowladdana inay la dagaalamaan ay tahay dowladda hadday la dagaalamayso waxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa mukhaadaraadka qaad waxaad wataa laba iyo toban daawo iyo bengi iyo tulli isku duraayo iyo laba iyo toban shay oo kalaad wataa oo dowladda kenya sharcigeeda waxyaabaha qaar sida xashiishka oo kale wata ogsoontiin meesha aad ka jooga qof ummadda laynayo qoray wata oo maanta askarta ay qabatay iyo qof xashiish cabaayo waa isku mid waad ogsoontihiin xaalkiisa saa darteed markay dadweynaha saan oo kale waata arrin wanaagsan usoo qaadaan dowladdina waa inay maaragtay gacan ka siisa oo ay la caawiso saa darteed marka waxaan ka codsanaynaa dowladdeenna sidii horeba maarata ugaaska u sheegay tan sare iyo tan hoosaba inay arrintan gacan ka siiso oo arrimahan qaadka balaayo iyo laba iyo toban shay oo kala kuhoos kusoo hoos jire arrimahan gacan bir ah lagu wada hortago waxaan idinka codsanaynaa dhammaan dadweyne iyo dowladba arrinkaas in lagu taageera sidoo kale mid ka mid ah waxgaradka deegaanka asxaabito ayaa ugu baaqay culimmada iyo shacabka deegaanada kale ee ismaamulka mandheera inay ku taageeraan sidii loo joojin lahaa qaadka markaan walaalayaal arrintaas saas ma aha irsaaqada ilaahay haysta irsaaqada xalaasha a badan xalaash aan ka shaqaysanna muqadaraad aan dhinacoo aan ka joog aan ka joogno dhinac aan ka wada marna hadday haddaa layahay reer asxaaba iyo haddaa layahay reer warguduudu oo jiiraanka ayna ah iyo haddaa layahay reer gaare oo jiiraanka ayna ah haddii layahay reer baanasi iyo reer taagaaba oo jiiraanka ayna ah reer raamo oo saas u kolote ah reer madhaara oo koontiga dhammaala iskugu imaado saldhigi ah alxamdulilah waxaan rabnaa inaan dhinaco iskala soo jeesano muslimiin dhammaal haddaan nahay oo bahalkaan dhulka aan ka aan maaragtay aan ka goyno oon anugu ku talin lahaynay oo reer asxaab ahaan aan u aragnay maxaa yeele dhibkaan anugu nagu haya idinkan waa idinku hayaa tolka waa ku wada hayaa si kastaba ha ahaatee culimmada iyo waxgaradka deegaanka asxaabito ayaa horay u sheegay in deegaankaasi ay ka mamnuuceen qaadka walow ganacsatada qaadka ee deegaanka asxaabito ay ka hor imaadeen waxaan la ogeen sida uu ku dhaqangeli doono go'aanka culimmada iyo waxgaradka deegaankaas cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star deegaanka asxaabito waqooyiga ismaamulka mandheera